dhegaystayaal toddobaadkan waxaa ka socday bogagga bulshada ee soomaalidu ay isticmaasho miidiyaha hadalhaynta hees cusub oo uu sameeyey fanaan daayar oo la yidhaahdo cumar cismaan macaane cumar shooli heestaas oo ay la jirayso gabadh soomaaliyeed waxaa iyadoo muuqaal ah la soo geliyey youtube-ka waxaana markii ay daawadeen ka qayliyey heestaas dad badan oo soomaali ah oo aan jeclaysan gabadha oo jidhkeeda ama cawradeeda bannaanka soo dhigaysa islamarkaana ay isku dhegdhegan yihiin oo ay shubinayaan heesaaga haddaba fanaanka cumar cabdulla shooli ayaa sheegaya in fanaankan cusub uu ku ciyaaray sumcaddii magaciisa isaga lagu yiqiin goordho waxaad maqli doontaan cumar shooliga cusub laftigiisa waraysaanula yeelannay laakiin marka hore farxaan maxamed jimcaale ayaa waraystay labada fanaanba waxaan u weydiiyey cumar shooligii hore ee weynaa oo adisaba hadda jooga waxa uu ka cabanayo waa mahadsan tahay farxaan waxaan ka hadlayaa waxweeyaan ninkan magacayga soo qaatay haddana anshax daro oo sheeganayo aniga magacayga sheeganayo oo mataqaanaa runtii weliba anshax daro ugu dhaqmayo oo weliba waxyaala aan ku fiicnan facebook iyo balaayo meelaha soo geliya aniga taas ayaan daba taagnahay because waxa weeyaan magaca waxa weeye qof baa iska leh soo shaqeeyay intaas soo keenay aniga marka waxaan ka xumaaday yacni si loogu dhaqmay yacni sidii ugu dhaqmay hataa ana magaciisiyaa iska wadwata hadduu rabe laakiin anshax xumada umay soo geli laakiin cumar shoolli magacan cumar iyo shoolli waa qof kale waa uu yeelan karaa soo ma aha ila soomaalidu magacyadeeda waa wada wadaagaan kulli iyo adduunka o dhan magacyada waa la wada leeyahay waa runta magaca qofna waa lagu yaqaan qofna waa sheegte waa sheegte wax laidhaha sheegte aniga marka aniga ma sheeganayo magac dad ma dhihi karo inaan waxaan ahay hebel hebel ama saas waayo aniga wax fanka intaasaan soo wadnay waxaan ku dhex jirnaa yaraan afartan iyo toddoba sano ayaan fan ku dhex jirnaa marka intaas magacaas madaalaha waa beri cumar cabdulla shoole qof kale ma usoo safri kartaa farxaan aniga weeye ninkan weliba anshax xumada oo sidaa layskuma barto yacni magac xuma oo meel kastaba saan hadda markaan youtube-yadii waxaas aan ka qorqornay ayaa dadka markaana rajooceen maxay cumar shooli anshaxumadan aad sheegayso maxaa weeye oo aad adigu ka gubanayso wuxuu soo gelgeliyey magaciisa iyo asigoo yacni gabar ma aqaan dadkii dhaleen oo dhar la-aan iyo waxsaas iyo meesha anshaxuma ku jirta meesha facebooka ku naqo fiiri farxaan laakiin adi waxaa kugu filan aniga cumar shooligii madaalaha hobolada waa beri ahaa ee aad taqaaneen ma ihi qofkan ogaada intaasun baa kugu filan soo maa ninkan waxa weeyaan qalad weyn buu galay bulshada ka galay anigu iga galay reer buu ka galay marka taas weeye farxan waxaan kuugu sheegaya laakiin cumar shooli mararka qaar dadka soomaalida waxay yidhaahdaan fanaaniintii hore maadaama aad muddo ku soo jirteen magaciinnii haddii lasii wado iyo haddii lasii wado heesihii aad qaadi jirteen oo qaar heesahaada dad kale ay qaadaan waa un in weli magacaagii iyo sumcadaadii un lasii wada maogii wax ku jaban ma laha fanaaniinta qaarkoodna wax dhiba uma arkaan in heesahoodii la qaado oo dad ka yar ay sii wadaan hawshii ay hayeen taas waxaan kaan leeyahay annaga waxaan diidaynaa foolxumada facebook ku noqo fiiri yacni ma aha nin fanaan mustaqbil ka rabo ama fanaan in yacni loogu sacbiya rabo ma ahan waxyaalo oon aan loo baahnayn waxaan dhihi karaa fanaan xume because ma jecli inaan mataqaana aniga inaan dad u gafo in lay gafana ma rabo isway waxaan yacni aniga ku su-aalaya inta aad ii su-aalaysa intaas wey mideeda kale ninkan meeshuu yacni fanka ka soo galay iyo meeshuu ka joogo isku gareed manihi meeshaan ka jooga bulshada aniga meel kastay fadhiyaan kuraasta iyaga kacayaan malfadlig marka intaas jagada wadanka aan ka shaqaynaba intaas wey marka jagadii miyaa lagu cayaaraya iyo sharafka cumar shoolli ma isku dayda inaad la hadasho cumar shoolliga yar lama hadlayo waxaan ula hadlaynin nin gafkan samaynaysa ula hadlaa maxaan ka baryaya asiga waxay ahayd inuu aniga ii respectareeyo yiraa adeer maxaan qaadaa maxaan yani inuu ku xushmeeyo in a respectan ku lahay respectkii wuxuu ka dhigay sidaa foolxumada yacni ma ahan fanaan yani dad aflagaadayna ama yacni facebook iyo baalki geedka maxuuya youtube gelinayo oo wax yacni qaldan fanaanka saas mau soo gelin fanaanka wuxuu raadiyaa siduu jaranjarada kor u kori lahaa loogu sacbiyo beri fanaankan markuu dhibaatadan geysta beri fanaan kale haddana aflagaadaynaya ama xumaynaya marka idinka taas ha u samaynina briorita because ninkan waa qaldamay aniga hataa raalli aho kama qabo si xun buu igu gafe distefel markaa markii la sheego anigun baa lay sheegaya markaan is aragna qof anu i sheegaya tan weeye aniga waxaan farxaan ka daylinay maahane heesaha horta inaa lasoo heesay dad aan ku xignaan heesnay dad uma gafnaanaka fanaaniinta hore dad macayaan magacana hadde keliga Ya.
adi kuuma goono cumar sholle magacan waa lagula qaybsan karaa eh, qof walba hooyadiis baa magac ula baxda haye marka magaca ma ku caytamaysaa ma banaan tahay ya Taa magaca waa ma gooni.
lagu caytami karaa Be, ninkan ma waxyaalaha xunxun inuu yacni fan lagu dhaqanayo ma lagu dhaqanayo because aniga aniga waana tegi doonaa america hadduu ilaah yidhaahdo laakiin midan kuu sheegaya because waxa waaye sharcigan oo kale maxkamada lasulo karaa magaca markaad leedahay habaabi'inin haddii ood adiga aad rabto magacaas aad ku socoto habaabi'inin because aniga caruur badan oo heestaan leeyahay haddana ma rabo weli magacayga ma soo banaan dhigaan mana kusoo qaataan because waxaan ogahay miyay mateli karaan yacni kuwa ninkaana miyay aad dhashay mateli karo yacni kuwa aad adigu kuwa dhashaad ka ha wadaa ha waa heesa ayaa ku jira saddex heesa ayaa jiro haddana weli wayga badan haddana ina shooli unbaa la yidhahdaa laakiin anigu wax ma ka qabo magaca iyo maamulka iyo naamusta waxa weeyaan horta baryaritaada waxaa iska leh ninka soo shaqeeyey kaasi wuxuu ahaa cumar cabdulla shooli oo ku magac dheeraa madaalaha gobollada waaberi haddaba intaa kadib ayaa farxaan maxamed jimcaale wuxuu isna telefoonka magaalada minneabolis ee dalka maraykanka kula xidhiidhay cumar cismaan macaane cumar shooli oo weydiiyey waxa uu ugu jawaabayo eedeyntan ay dad badan u soo jeedinayaan arrintaas waxaan ka leeyahay cumar shooli waa nin fanaan qaran oo iga horeeyey fanka iga soo horeeyey aan ixtiraamsanahay laakiin waxaan odhan lahaa cumar shooliyada ha kala baxaanee bal aniga yaan ahay miis weydiiye asiga cumar shooli aniga hooyaday baa ila baxday aabbahay baa ila baxday cumar cusmaan macaane saaxiibaday markaan deganaa soomaaliya madiina aan deganeen aan xamarweyna deganeen ay ila baxeen nickname oo la dhaho cumar shooli ma ahan magac oo fanaanimo aan la baxay oo cumar shooli oo maanta aan wax ugu raadsanahay iyo fankiisa iyo heesihiisa maba maba ahayn maba ku jirin meesha goormaad la baxday waxaan la baxay nineteen eighty two
waa kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii sax marka magaca xilligan dambe maraykanka aad heesaha bilowday aad la- la soo baxday ma aha ma ahan magac aan la soo baxay markaan marayka imaaday oo mikrofon aan qabsado oo inaan heeso oo maskaxdayda gelshay ma ahayn laakiin waxa uu leeyahay en, maba xumee magiciya laakiin anigu waxaan ka cabanayaa waxaan uu sameeyey ee dadkii oo dhan ay ka qaylinayaan heestan uu gabadha la qaaday oo anshixii soomaalida iyo waxaasaan shuqul ku lahayn taas maxaad ka leedahay taas jawaabteed waxay u noqon doontaa cumar shooli cumar shooli waa nin fanaan waa iga horeeyey taa diidama cumar shooli wuxuu u baahan yahay inuu ogaado aniga cumar shooli oo waxaa ahay banaadiri banaadirigina fanka weligiisuu jiray haddana waa sii jiri doonaa qarni tu qarni uu sii jiri doonaa waxaa kalaan odhan lahaa cumar shooli aniga heesou leeyahay ma heeso hees uu la xameeyey ma qaadin wax aan maanta aan ugu jawaabi kara maba arkaba haddaan dhihi lahaa cumar shooli aan ka saac cumar shooli hees ii sameeyey cumar shooli hees stage ka qaaday haba laygu cambaareeyo ceebna ma ahan taa laakiin cumar shooli oo waxaan ahay banaadiri oo nin raxamar ah banaadiri aad ahaatid kuguma haysto ee wuxuu leeyahay magacaygii buu ila isticmaalayaa magacan anigaa u soo dhintay anigaa soo dhisay intaa soo gaarsiiyey marka cumar sholle wuxuu leeyahay xitaa carruurtayda ka xishootay inay isticmaalaan oo heesa wallahi taa jawaabteeda waxay noqon doontaa aniga hadduu nin fanaan soo bixi lahaa oo magacii qaadan lahaa si waa fanaan intaan telefoon qaataan wicila waxaan ilaa cumar shooli aad baad umahadsan tahay magacii baa kor u qaaday weliga adigu ma isku dayda inaad la hadasho hadda ka hor aan u malaynaya inuu igu soo xiray ninka la dhaho calinaaji haye markaas buu islaamay si fiican buu ila hadlay anina si fiican baan la hadlay wax kaloo aan ka sheego waa dembi heestan een, buuqa dhalisay bal nooga waran maxay tahay heesta horta wax aa buuq dha- oo dhala oo buuq samaysay ma ahan heesta wax oo ma aragtay heesta nin baa iskale nin aad aan u jeclahay oo maanta axmed shariif killer nin la dhahayo heesta aniga meaninkeeda raacay iyo feeling aan u haayo waa artigareeyey waa sameeyey ma ahan heesta wax aan iska yeelyeelay iyo ma aha heesta meaning bay leedahay dad baa soo samaystay dad baa kusoo tabcay dad baa usoo dhafray dad baa stage ka soo qaaday laakiin micnaheeda kama hadlaya isagu waxa uu leeyahay gabar qaawan buu la heesayaa oo youtube-ka uu soo geliyey marka een, dad fara badanna wa- oo soomaali ah ayaa ka qayliyeen marka arrintaasi miyaadan isdhahayn wax qaladaad samaysay uma maleemaa inaan wax kala sameeyo heesta miininkeedaan raacay ana miininka waxaad ugala jeedaa macnaheeda macnaheedaan raacay ha cumar shooli heestaas inuu ka hadlo ma ahaba khalad bay ku tahay horta hees soomaali ma aha waa inuu ogaadaa waa hees raxamar maanta waxay ugu qaban karaan anay dadka raxamarka oo heesaha sameeyo cumar waxaa laga hadlaya heesta ma aha heestu banaadir inay tahay waan isla ognahay inkastoo banaadirgu xitaa uu af soomaali yahay laakiin waxaad la heesaysa waa gabar soomaaliyeed waxa qaawanaya Gabar video ku jira Soomaaliyeed.
waa gabar soomaaliyeed wallahi sheekada anig kole jawaab uma hayo taa aniga maanta waxay ka dhigtay nin ajnabi taas ugu adeyn ajnabi ma kaa dhigin laakiin dadku uun waxay yidhahdeen wixii laga qayliya heesti baan rabaa wixii fikradaada iladaa soo saaray raalligelin baa hadda ka horna ka bixisay asagu waxa uu ka qaylinayo waxa weeye magac fanaan muddo aan anigu soo samaynaya ayuu ku cayaarayaa buu leeyahay
wallahi taa jawaabna uma hayo taana jawaab uma hayo magac lagu ciyaarayo iyo magaciiba ani hooyaday asa iguma samaynin aabahena ma igu samaynin adeerkay baa lagu sameeyey oo la dhaho cumar macaani oo nin soomaali magac kala taa ogeysi heese kale oo noocaas oo kale inaad soo saarto ma ku tala jirtaa aada iyo aad inaan fan fanka xamarka banaadiriga aan soo celino oon maaragtay nin walba wuxuu ka qaban karo may Nin heese hees- banaadiri kama hadlin hees sidaas oo kale oo gabar aan, ah, jirkeeda qaybo ka mid a ah, bannaanka soo dhigaysa ah inaad samayso diyaar ma u tahay wallahi taa answer uma hayo nin walba choice buu leeyahay waa inuu maaragtay qofka wuxuu maskaxdiisa ka maago qofka wuxuu fanka soomaalida oo maaragtay ku zaa-ideyn karo mataqaanaa inuu sameeyo aniga waxaan taa ansarkeeda dhihi lahaa waay aniga oo un isoo aadeen soomaalida ay u aadi waayeen dadka badan oo video iga horeeyey oo hortay isoo qaabiyeen oo horteed waxba sameeyeen fanaaniin badan baa jirta oo nineteen ninety nineteen ninety nineteen eighty two nineteen eighty one oo soo heesanaa jiro oo maanta fanaaniin oo magacyada aan ku sheegi karo oona aan rabin inaan ku sheego oo stage ay koo fuulaan istaawanaya gacmaha isku jijiida isa taawanayana jirta marka waxaad leedahay maadaama hore loo sameeyey aniguna waan samaynayaa aniga waan sameynaa kuma odhan Eh, laakiin waxaad leedahay horaa loo sameeyey marka en, taa micneheed waxa weeye eh, in adiguna aad samayn karto inay wax iska caadi ay tahay taasaan odhan lahaa gabadha video kugula jirta weli ma ka hadashay arrintan markii buuqa uu ka dhashay may kama hadlan haye sidee u aragtay iyadu waxba waa iska caadi
kaasina wuxuu ahaa cumar shooliga cusub ee jooga dalka maraykanka iyo cumar shooligii hore labada waad dhegaysateen iyo heestaas muranka badan dhalisay